kulan lagu ka hadlaya arrimaha mashaariicda degdege sidoo kale diiradda la ka saaray sidii wadankuga wada lahay baahiyaha jaradhaniyada caafimaadka nafaqada cuntadiiyo biyaha ayaa lakaga waday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kulanka wuusu guddoomiyay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka koonfur galbeed iyo weliba ku qeyb galay hay-adaha ku shaqeeya arrimaha mashaariicda degdege wasiirka howlaha guud iyo madaxa ku dareerta wasaaradaha caafimaadka iyo biyaha wasiirka wasaaradda gargaarka maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdinaasir cabdi caruush ayaa ku hadli walyaabo diiradda laka saari iyo sidii uusaa ka dhammaaday kulanka bismiillaahi raxmaan raxiim maanto arbaca ah bisha agosto labaatan iyo sideedeeda waxaan xarunta kumeelgaar koonfur galbeed soomaaliya magaalada baydhabo ku qabanay kulan ay isugu yimaadeen hay-adaha ka shaqeeya mashaariicda soomaaliya humanitarian fund oo fund loogu talagalay mashaariicda degdega ah oo dhinaca caafimaadka dhinaca nafaqada dhinaca cuntada iyo wixii lamidka ah loogu talagalay kulankaas oo kulan ahay weji ka weji waxaa dhinaca khadka ama zoomka noogu soo galay madaxda hay-adda s h f ee soomaaliya waxaana yeelna dooda aada u badan hay-adaha waxay soo bandhigeen meelaha ay ka shaqeeyaan tuulooyinka ay ka shaqeeyaan dadka ay u shaqeeyaan tiradooda iyo culeysyada haysta shaqadooda ayay soo bandhigeen waxaa kaloo aada looga dooday sidee u habboon oo dadkan loo gaarsii karaa waxyaalaha ay u baahan yihiin oo looga ilaali karaa in ay ku dhacdo gacan khaldan ama dad kale loo maro kulankaas run ahaantii waxuu ahaa kulan aada iyo aada loo dooday warbixino badan la isdhaafsaday kulanka waxaa goobjoog ka ahay wasaaradaha ee gargaarka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed wasaaradda biyaha iyo tamarta koonfur galbeed iyo wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta afartaas wasaaradood ayaa kulankaas goobjoog ka ahay kulankan run ahaantii waxaa kusoo dhawaaday jawi fiican waxyaalaha la isku afgartay oo lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in hay-adaha ay mashaariicay fulinayaan kala tashadaan qeybaha kala duwanee dowladda ha noqoto degmooyinka ha noqoto wasaaradaha iyo maamulada heer gobol oo ay usoo bandhigaan shaqooyinka intaysan bilaabin markay fulayana shaqada lala ogaado waxaan ballan qaadnay haddaan nahay dowladda koonfur galbeed inaan hay-adaha wax faragelin ah aan shaqadooda lagu sameynayn laakiin looga baahan yahay inay xogta la sheergareeyaan wasaaradaha iyo maamulada heer degmo oy ka shaqeeyaan iyo waxaan kaloo la isku afgartay in hay-adaha ay ka qeyb galaan shirarka isku xirka oo loo yaqaano coordination ama ha noqdaan kuwa hay-adaha ugaarka ah ama ha noqdo kuwa ayaga iyo dowladda ka dhexeey taasna inay inay si fiican uga qeyb galaan waxaa aada hoosta looga xariiqay si loo xaqiijiyo dadka inay gaarto kaalmada loogu talagalay in hay-adaha ay sharciyadooda qaabkay u shaqeynayaan ay wax ka bedelaan si taas loo xaqiijiyo in saada loogu talagala dadka u baahan aysan ku dhicin gacan qaldan waxaana kaloo lagu ballamay in saddex bilood kabacdi laisu soo laabto la fiiriyo waxyaalihii noo qabsoomay iyo wixii kaloo markaas caqabada oo taagan kulankan wuxuu noogu dhammaaday si guulahoo noogu dhammaaday